waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqiidada toddobaadka waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan waxaynu ku lafaguraynaa khilaafka ka dhex taagan xisbiga kulmiye suurtagalnimada qabsoomidda shirka golaha dhexe ee loo ballansayay in la qabto tobanka noofembar iyo sidoo kale tallaabada ay qorshaynayaan inay qaadaan xubnihii iska casilay golaha wasiirrada ee somalilan arrimahaasi iyo kuwo la halmaala ayaynu ku qaadaa dhigi doonnaa intuu barnaamijkeennani socdo waxaana nagala qaybgelaya xuseen axmed caydiid oo wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan ee dhowaanta iscasilay jaamac ismaaciil cege jaamac shabeel guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye haatanna weli xilkaasi ku magacaaban iyo maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoonyahan bartay siyaasadda iyo ammaanka adduunka islamarkaana falanqeeya waxna ka qora wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada london dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka annagoo aad idinkaga mahad celinayna wakhtigiinna ee aan ugu horrayna jaamac shabeel weyddiiyo waxa uu salka ku hayo murankan xisbi xaakimka ka dhex taagan ee ilaa golihii xukuumaddana kala jebiyey horta mashaakil weynu taageen oo sababay anagu ma aragno in kooxdaa wasiirada ee tiradaa lih ay iscasilaan sababta waxa weye xisbiga wuxuu ku socdaa shirkii golaha dhexe shirkii golaha dhexena waxaa lagu dooranayaa waa musharaxiin waxaa codaynaya dee go-aanka lihina waa xubnaha golaha dhexe marka anagu maanaan arkayn loomanay muuqanin sabab kalifta in ay intaasoo wasiir idhahdaan waanu iscasilaynaa oo ay xilalkii iska casilaan oo ay iyagoo ku salaynaya weliba xilalkii ummadda ay u hayeen ku salaynaya shirka golaha dhexe xisbiga oo waxay ka tabanayaan shirka golaha dhexe xisbiga iyo hawshiisa dee waa xubno xisbiga ka mid oo raggida aasaasa ay ka mid yihiin way xaliili kari lahaayeenoo halkaa dee way ka wadi kari lahayeen hawsha iyagoo xilkooda wasiirnimona haya ka waxa isku xidhayba maanaan fahmin anagu su-aashaas bal waxaa inooga jawaabi doonaa xuseen axmed caydiid oo ahaa wasiirkii cadaaladda ee somalilan ee dhowaanna iska casilay xilkaasi mashaakilkan waxaa sababay waxaanu ka warhaynaa madaxweyne siiraanyo inuu teramkii hore ku jiro teram labaadna inuu dastuurku xaqu siiyey markii teramkii koowaad soo dhammaanayey wuxuu madaxweynuhu u taagnaayu dee ilaa imakadanba aanu welise cadu u sheegin inaanu musharax madaxweyne ahayn fagaaro walba wuxuu ka sheegi jiray inuu musharax madaxweyne yahay xaq buu u lahaa waanu kula soconnay muuse garab orday oo yidhi waan la tartamayaa laba jiraax baa sidaa khilaaf ku abuurmay madaxweynuhu tiisi waa soo gaabiyey dabeedna dhexdhexaad baan imanayaabuu maalmo dambe ku dooday dabeedna dhexdhexaadnimadiibuu haddana ka guuray xisbigii oo kala fadhiya oo qola ay tidhi xis midaysay oo dabeedna ay tidhi kaararkii soo doontoo isdiiwaan geliya oo nin musharax iyo madaxweyne iyo nin musharax madaxweyne ku-xigeenii ay maamulanayaan shirkii laba xubnood oo kale oo hogaankuna la shaqaynayaan laba xubnood oo qolada kale musharaxiinta kale la socotaana ka maqan yihiin meeshuna waa meel lagu tartamayo ama muuse ha tartamay iyo qaar kale ama madaxweyneba hadduu doonaha soo gale saaxad kastoo lagu tartamayo waxaa shardi u ah dadka shirka keenaya inay yihiin dad lagu kalsoon yahay oo dhexdhexaad ahoo dhinacyadu aaminsan yihiin tii meesha waa ka baxsantay waxaa dhacday markaa madaxweynuhu inuu dhinacii uu awel hore la sifnaa mooyaane dhinacii kale u wareegay oo uu dhowaanun qaatay habeen saddexaadkii ama afraadkii in muuse uu dhiso wasiiradii qaar ku yidhi ila dhisa khilaafkana halkaa isagaa marka hore dee sababtiisa ayaa halkaa lagu kala tegey wasiiradii waxaa u muuqatay marka hore la garabka ahaa ee uu ka guuray markuu halkaa xisbiga kala tegey waxaa u muuqatay inaanay madaxweyneha golaa kusii wada jiri karayn si xisbiga looga shaqeeyo arrinkiisa inaan lagu sii wada jiri karayn ninuun madaxweyne amarkiisa qaadanamayo mooyaane ninkii kale aanu ku jiri karayn marka maanaan danaynin wasiirnimadii iyo xililnimadii waxaanu danaynay xisbiga ta aanu uga baxnay ee aanu dibadootanna taa weya waan gartay xuseen axmed cadiid waxaad carabka ku dhufatay in madaxweynuhu marka hore uu dhinac la safnaa laakiin habeenadii ugu dambeysay uu go-aankiisii bedelay oo uu dhinaca kale la saftay marka raalli waxaad ku ahaydeen madaxweynuhu marka horeba inuu dhinac raaco marka maxaa uu u diideen haddii uu madaxweynuhu kolleyba dhinac raacayo maxaa ku jaban hadduu dhinaca kaleba raaco madaxweynuhu horta dhinac iyaga ma ahayn madaxweynuhu isagaa musharaxa baan halkaa idhi oo annagaa isaga la dhinac ahayn jaamac iyo qolada kalena dhinac kale ay ahaayeen waad mahadsan tahay waxaan u tegayaa jaamac shabeel ayaan weydiinaya intaynaan dhaafin arrimaha xisbiga jaamac waxaad sheegtay inaan wax mashaakilihi jirin wasiiraduna sababtay isku casileen aanad kaba warhayn amabaanay ahayn wax weyn oo meesha yaalla laakiin xuseen axmed caydiid waa kaa inoo sharxay ujeeddada ay isku casileen iyo dhibaatadu meesha ay taallo adigu arrinkaa maxaad seed u aragtaa xuseen wuxuu inoo sheegay iminka uu inoo caddeeyey in madaxweynuhu markii hore dhinacooda ahaa markuu dhinacoodii ka baydhay ee uu dhinacii kalau soo baydhayna inay tahay iska casileen madaxweyneanu taageerin hadday madaxweyneha taageerayeen dee waxay inay la socdaan madaxweynaha mushkuladana iminka wuxuu ka dhigay mushkulad madaxweynaha iyo iyaga dhex taalla mushkulad madaxweynaha iyo iyaga wasiiradiisa dhex taallana anagu maanaan ogeyn oo meelay maraysana maanaan ogeyn madaxweynu meeluu ku yidhi waxaan taageerayaa dhinaca muusaan taageerayaana lama sheegin madaxweynuna wuu ka sheegay warbaahinta inaanu taageerin dhicidna taageerin uu dhex yahay wasiirahana waxay danay madaxweynaha u tagaanoo ay hubiyaan haddii cid warka u keento warka laguma camal falowna waa la hubiyaa hubsiina la-aan baanu u haysanaa inay ku kaceen falkan xataa hadduu dhinac raaco waxaa lagu tartamaya waa xubnii golaa dhexe dadkan codaynayoo dhami madaxweynaha maaha dadkan codaynaya waa golii dhexee xisbiga dadka lagu kala guulaysanayana waa golii dhexee xisbiga waxaan madaxweynaha ay ishiuga uga dhigayaan annagu maanaan fahmin madaxweynuhu waa madaxweyne waa qof bilaaadana laba kastoo tartamaya markaad eegto qof qof dhinacunbuu jeclaysan karaa weli laafkiisa lagama hayo dhinacu jeclaystay mana ogin meeluu ku yiri muusan taageeraya te waxaanu aragnaa un annagu wax waxaan jirinuun inay iska dhaadhiciyeen markuu leeyahay madaxweynuhu meel uu wax ku sheegay lama hayo dadku dee waxna afkay ka odhan karaan waxna uurkay ka odhan karaan waxa uurka ilaahay baa dee ayaa oo qura akhriyi kara waxa afka ka yimaadana ficilkaa lagu raacaa ficilkii shalayta madaxweynuhu ku tegay xarunta oo iyadoo xisbiga kala fadhiyo oo qolana hawshii iska wadato qolana hawshii ay ka maqan tahay oo loo diiday oo laga xidhay oo la yidhi ama meesha fadhiya ama iska taga lagu soo yidhi labadii xubnood ee guddoonka ahaa ee musharaxiinta kala raacsanaa oo laba uun musharaxa muuse bixin raacsani hawsha hogaaminayaan xisbigoo sidaa u kala fadhiya markuu muuse madaxweynaha shirka ku qaatay ee uu meesha geeyey ee uu madaxweynuhu shaambadeeyey in xisbiga howlihiisi saani u socdaan ee uu isna ku soo biiriyey awooddii ciidan iyo tii dhaqaale iyo tii awoodeed garabkii hore u jiray ma dhex baa mise dhinac buu raacay taasi miyaanay ficil muujinaysa ahayn inuu madaxweynuhu kala dhaqaajiyo xisbigii dhinaca kale su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo xuseen axmed caydiid jaamac shabeel wuxuu carabka ku dhuftay inaydan waxba hubsan oo aanu madaxweynuhu idinka si toosa waxba idinku odhan war la idiin keenay uun aad markaa arrintan kaga gubateen madaxweynaha ma kala hadasheen idinku oo toos madaxweynuhu ma idinku yidhi dhinacaasaan raacsanahay madaxweynuhu wuxuu waxuu ogyay iyo waxa lagu wado bannaanka ma wada taal dadkana u wada sheegi maayo xalay buu lahaa dhex baanay xarunta dhexdeeduu ka lahaa dhex baanay isagoo garab la fadhiya oo kaarkii ka qaatay anugu kaar maan anugu kaar maan qaadan musharaxiinta qaar kaar may qaadan dhinaca iyagii kaaran ma qaadan madaxweynuhuna waa kaa kaarkii la qaatay haddaanay taasi caddayn u ahayn inuu dhinac raacay dee hubsima la-aan bayna yuu odhanine madaxweyneha afkiisay ka soo baxday muslinuuna runsheeg muslinuuna uga qaadan kuwii goobjoogga ahaa hadday warkuu keenay keeneen ragguu ku yidhi dee weydii xirsi weydiide halka waan gartay jaamac shabeel baynu siinayna waktiga jaamac haye xuseen wuxuu ka dhigay sabab tii ay isku casileen iyo sababta meesha kaga baxeen iyo caddayntii madaxweynuhu inuu dhinac raacayba wuxuu ka dhigay tegiddii uu madaxweynuhu tegay xarunta waxaa ka horraysay iscasilaadoodaa ka horraysay dhawaaqoodaa ka horreeyey qayladoodaa ka horraysay waxaa u dhexaysay saddex cishaa u dhexaysay ma markaa miyay sii ogaayeen oo mawrkubaan lehaayeenoo madaxweynuhu inuu iman doonay sii ogaayeen waxay caddaynu hayaan in madaxweynuhu uu dhinac raacay haynoo sheegeen madaxweynuhu xisbigu waa xisbigiisii waa xisbigii uu aasaasay waa xubin golo dhexe dee kaarkiibuu tegiu soo qaatay xaqna wuu leey xubin kastoo xisbiga maca xuseen kalimka hadlaya waxaa ku waajibay inuu tagu soo qaatay kaarkiisa liiskan golaha dhexe iyagaa sameeyey waa liiska iyagu sameeyey waa liiska xeerlaalinta geeyeen liis cid wax ka bedeli karta maaha liis cid wax ku kordhin karta ma aha waa kii ay iyagu sameeyeenay geeyeen xeerlaalinta ay maxkamadda dhigeen meel walba dhigeen ha soo qaato ha soo qaato kaarkiisa isaguna maxaa ka hor joogee u diidan jaamac haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo xuseen axmed cadiid wuxuu ku doodayaa in dhinac qura uu hawshii maamulanayo marka xisbigii oo qayb ka mid ihi maqan tahay hawshana keligiin qabataanoo kaar qaybintii ay iyagu wadaan dhinaciina weliba uu si gaara ugu tirinayo islamarkaana hawshan aan iyagu wax luga ku lahayn arrintaasi miyaydin la toosan tahay horta waxaa wanaagsan in la fahmo hawsha meesha taalla la qabanaya waa maxa hawsha meesha taalla la qabanaya gebigeedu horta waa kaar samaynta xubnahan golaha dhexe waa xubno la yaqaano sida xubnaha baarlamaanka loo yaqaano xubnaha guurtida loo yaqaano xubnaha wasiirada loo yaqaano waa xubno la yaqaano oo macruufa oon tuugin axadin waxaa loo samaynaya meesha laga doolanayna waa sawirkii kaarka waa la sawiraya iyo kaarka u samayntiisa horta shaqada meesha ka socotaa waa intaa xubnuhuna waa xubna isgaranaya nin waliba liiska halka uu kaga jiro u garanaya xubin waliba markay meesha tagto iyadaa sheegaysaba labarkeeda sawirkaa laga qaadayaa xubinta kaarkeeda saasay ku helaysa shaqo kaloo horta meesha ka socotoo la maamushaa haba yaraatee horta ma jirta yaan weenay ummadda humaagiyo waxaan jir laga sheekayn inta meesha taalla waa intaasee lagu haya intaana cidda waddaa sidaa uu sheegayo markay yidhaahdeen laba gudoomiye ku-xigee koowaadoo hawsha xisbiga wada maadaama gudoomiyuhu musharax yahay gudoomiye ku-xigee koowaadoo hawsha wada iyo xogeyo guud xisbigoo hawsha wada markay yidhahdeen labadii luba waxaa taageersantihiin dhinac baa taageersantihiin labadii kalena soo fadhiistiin labadii kalena soo fadhiisteen iyagaa haddana iska markay laba cisho fadhiyeen haddana iska tegey cid u diiday inay yimaadaan inay liiskan eegtaan dadkan xitaa haddii iminka liiska wax laga bedelo soo maalinta shirka soo bixi maaya waxa la bedelay waxa la kharibay ma dad qarsoomaya ma wax la qarin karaa wax la qarin karaya maaha wax cid musuqmaasiqa karaysa maaha maanan garan annagu waxa ay ka cabanayeen waxa uu yahay cidna iminka maantana iminkana diyaar baa looleeyahay inay yimaadaan waan gartay guud ahaan ma noo sheegi kartaa tirada golaha dhexe ee kulmiye ka kooban yahay tirada golaha dhexe kulmiye laba u qaybsamaya golaha dhexe xubno waa xubno gobollada laga soo doorto oo doorasho ku yimaada kuwaas waa laba boqol iyo koob iyo afartan xubnaha kale waxa waa xubnaha sida tooska u soo gelaya waa xubnaha wakiilada golaha wakiilada iyo xubnaha golaha wasiirada kuwaa tiradoodu way isbedbedeshaa oo markuu qofku kuwa ku tag golaha wakiiladuna way isbedeshaa golaha wasiiraduna way isbedeshaa oo xubno badanoo golaha dhex kusoo gelayaa jira gola wasiirnimada liiskooda kuwa marka u dambaysa waxaa laga rabaa madaxtooyada madaxweyneha laga rabaa liiskooda marka u dambaysa inuu soo gudbiyo kuwan baarlamaankuna iyagaa la rabaa inay wada tagaan meesha oo xubin kastoo xisbigoo baarlamaankii inay tagto oo dowlata kaarkeeda iyagaa laga rabaa xubnaha laakiin caadiga gobolada laga soo doortaa waa laba boqol iyo koob iyo afartanka kuwan isaway fara badan yihiin oo iyaga laftood boqol iyo dheeraad bay noqonayaan waan gartay farsamo ahaan marka haddii in ka yare ay meesha soo fadhiisato shirku ma furmayaa golaha dhexe oo markaa hawshii ma soconaysaa in musharaxii la doorto mise waxay noqonaysaa in ilaa la soo wada fadhiisto inaanay hawshaasi idiin soconayn dumaorta xisbu xeer buu leeyahay dalkuna xeer buu leeyahay shirarku waxay ku furmaan waxa weeye waa kooram oo golaha baarlamaanka markuu kooram joogo wuu furmayaa shirkiisu xeerar bay u sameeyaa waddanka lagu maamulo oo kooramkaa loogu sameeyaa shirkan golaha dhexana waa sidoo kale oo kooramku hadduu joogana wuu furmaya haddaanu kooram jooginna ma furmayo mar maalinta shirku furmaa dee la tirinaya la xaadirinayaa dadka inta joogta hadduu kooramkii leeyahay wuu furmaya shirku haddaanu dhammaynada shirku ma furmayo xuseen axmed caydiidow adoo soo koobaya dooda waan ku siin doonaa waktiga waan kuu soo socdaa ha iga boobin adoo hadalkiisaasi wixii aad ka odhanayso aada u soo koobaya bal waxaad iiga jawaabtaa mar haddaadaan weli golihii dhexe kulmiyena ku jirtaan isla markaana aydan xisbigii kulmiye ka bixin inkastoo xukuumaddii iska casisheen waxaad u doonan laadihiin kaadharka ee aad u tegi laadihiin meesha waxaan ku qiyaasi karaa meeshan horta inaan xisbi maanta kulmiye la yidhahba inaanu jirin xisbiga kulmiye la yidhaha institution buu ka institutionis buu ka kooban yahay shirweynaa ugu sarreeya shantii sannadood buu marqabsoomaa golo dhexaa ku xiga sanadkiibuu ugu yaraan marqabsoomaa institutionkii golaha dhexe institution baaba-i weeye intii shirweynaha laga soo baxay guddi fulineedoo maalin fadhiistay lama hayo howlahan shirku haddii taariikh loo qabanayo iyo haddii guddi loo xil saarayo iyo haddii cid loo dhiibayo waa go'aamada joogtada ah ee ku iman lahaa guddiga fulinta horta xisbi sidaasaanu u jirin institutionkii si loo xaaraantinimeeyey guddoomiyihii iyo laba gudoomiye ku-xigeen iyo xogayaha guud iyo jaamacoo tay talaan jirin sita horta waa intaa inta xisbigii sheegatay soomaalidu waxay tiraa nin hagoog xumi inuu waxqarsanayaabaa la moodaa maxay u diideen in maxamed kaahin iyo xasan siciid oo gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo xoghayihii xisbiga ihi oo labaduba taageero muuse bixi maxay u diideen maxamed xaaji yuusuf waabeeyo iyo cabdiraxmaan talyanleh oo dhinaca kale ihi inay la hubiyaan liis wixii la rejistergareeyey iyo waxa dambe harse sida loo qorayo inay la hubiyaan maxaa loo diiday taasaa xaaraan ka dhigaysa shirka sida loo wado taasaa naga hor joogta inaanaan liis qaadan xaggeen u qaataa kaarka yaa meesha igu imanaya yaa iga huba dadka meesha imanaya haddaanan iska hubin ma musharax baa halkaas soo aaminaya marka waxa weeye arrintu dee kaarka la yska qaadan un maayo cidda kaarka bixinaysa qofkii iga horreeyey kaiga dambeeyaba ku aysiisay haddaanan la garanayn oo iyaguna ay ogyiin anigu halkeen taga waan garta aad baad u mahadsantahay xuseen axmed cajiid maxamed xaaji maxamuud ee, waa si fiican baad u maqlaysaa baan filayaa ee labada mas-uulba doodoodana waad dhegaysatay ee, bal ra'yigaaga orta aad baan ku salaamayaa sahar walaal iyagana aad baan u salaamayaa waynu filaynayoo doodu markay noocaa tahay xaaladda taaganaa ay aada u adag tahay cabirkii caadiga ahaa ee maxkaxdu ay qiyaasisay ahayd in saasoo kale hadalladu u taagtaagmaan lakiin an waxaan doonayaa taariikhda kulmiye oo xoogaa inaan ku noqdo oo inta badan aanay ka warramay iyagu iyo xaaladii hadda taagneed ay isku hayeen ayaad moodaysa inay wada laakiin dhibaatadu kama iman maanta waxa taagan dhibaatadu waxay ka timid siday xisbigii the formation of the party bay ka timid xisbigu siduu u samaysmo shalay iyo qaabkii uu ahaa shantii sannadood ee uu xukunka hayay iyo sideedii sano ee ka horreysay sida uu ahaa xisbigu xisbiga waxaynu ogeyn axmed maxamed maxamuud selaniyo madaxweynaha hadda jooga ayaa aasaaskiisii ugu horreeyey lahaa waxaana uu aasaasay madaxweynahoo muddo dheer siyaasadda kusoo jiray oo labaatankii sannadood ee somalilan ay jirtay ba doonayo inuu madaxweyne noqdo xisbigii uu sameeyey markaa madaxweynuhu wuxuu ugu talagalay markaa dadaalkiisi dadaalkiisii iyo kartidiisi iyo siyaasadiisa o dhan inuu xoog ku geliyo in la helo xusbi dawladdaa la dagaalama afrikana waynu ognahay inta badan oo qiyaastaa isaguna maskaxiin waabu haystayba inay adag tahay dawlad jirto oo dhidabadeedu aasan yihiin in xusbi lagu kiciyo dabeetana mucaarida uu ka guulaysto xusbiga markaa wuxuu u furay in ay u furnaadaan isagoo daydaya dadkii liidska ahaa ama labeenta u ahaa somalilan hadday noqonayaan qoladii wadaadada hadday noqonayaan qoladii mujaahidiinta markaa dalka eh, halgankiisa kasoo qayb qaatay haddii academiciansk iyo dadkii tacliinta lahaa ee waxgalgarinayay noqonayaan haddii miidiyihii noqonayso dhallinyaradii iyo haweenkii dhammaantood xisbiga waa uu furay dabitana dad fara badan oo kala rayiya oo kala afkaara oo kala duwan oo mabaadii kala duwan aaminsan baa xusbigii soo galay markii uu xusbigu sideedaa sano uu ahaa wax allo wixii ka soo dhacay ee odayaal dhaqameedadii iyo siyaasiyiintii ahaa ee kul udub ka soo dhacana waxay soo gelayeen oo xusbiga main opposition partygu wuxuu ahaa somaliland ay lahayd xusbigaa kulmiyu ahaa isna ummadii ilaahay oo dhan baa isugu timid ciddii xukuumadda markaa diidaneeda ka dhacda iyo qof walow siyaasadda markaa wax ka doonaya buu soo galay markii guusha xusbiga uu helay madaxweynuhu qayb ka mida kudlad ka mida ayaabuu qaato weliba inta badan lagu tirinayay inaanay ahayn nimankii taariikhiya markay siyaasada noqoto ama xilligee sanamtaa noqoto ee ay taariikhda isla yaqaaneen ee ay ku suntanaayeen somaliland ku wada suntanaayeen inuu ka yimid ama xusbiga laftiisaba ku wada suntanaayeen badidoodii uu ka yimid ma lama odhan karo de xuseen ba wuxuu ka mid ahaa raggii xusbiga muddada dheer ku jiray buu ka mid ahaa laakiin badidoodii waa uu ka yimid ee marka waxa uu xuseen iyo qoladaa hadda joogtay xukuumadda iska casilaysa ay noqday qoladii dheefta kulmiye heshay ee gudaha u gashay xusbiga u gashay ee dowladnimada gudaha u gashay ee shantii sannadoodba halkaa joogtay madaxweynuhu markaa wuxuu isku dayay mar labaad inuu cararo qoladii ku- kulmiye ku hadhay way sabaabuleen iyaguna waxay ku adkaysteen xusbigii haddii looga tegay inay xusbigooga haystaan oo ay dhistaan markaa laba kooxood oo haddana meel ku wada jira environment ku wada jiro dowladdii xusbigii ka dhalatay iyo xusbiga laftiisa isma ay ogolayn muddo dheer oo taa waynu wada ogeyn madaxweynihii markii muddo kororsiimaha ay timid ayaa waxaa dhacday markaa inuu madaxweynuhu tanaasul si u muujiyo qoladii wasiirada ahaa gudaha u jireen madaxweynaha ay wada socdeen oo golaha kabinetka ay ku wada jireen waxay abaabuleen go- dhinacooda ka abaabuleen musharaxiin bay abaabuleen marka waxa weeye axmed isagu mar walba waa la garanayay in uu siyaasadiisu ay noqonayso haddii uu isagu sharaxan yahay oo musharax yahay inuu wasiirada iyo golihiisa kabinetka ay muddada lasoo shaqaynayay inuu ku dagaalgelayo laakiin haddii aanu axmed sharaxnayn siyaasaddu way ka duwanaanaysaa sidaa oo noqon mayso qoladii xusbiga ee uu meesha kaga yimid ee uu ka qadiyey dowladnimadii ee muddada toddobada sano gaari doonta uu ka maqnaan doono muddo kororsiimaa dhacday leene inuu ka daba tago haddana xusbigii qof kale oo wasiiradiisi ugu qabto taasi macquulna maaha caqliga caadigaana way ka weyn tahay madaxweynahana ulamay muuqan markaa inay garowshiya u noqonaysa sidaasi marka waa la dareemi karaya madaxweynuhu haddii aanu isagu sharaxnayn dhinaca uu u ciiraya ay noqdo war qoladana dee waxa weeyaan xisbiyahanay ahaayeen oo waxoogii way soo qaateen oo xisbiga waxay ahayd in siyaasad lagu gaaray ahayd marka way soo qaateen oo golihii wasiiraday soo galeen oo ma fiici xisbigu lahaa waa kuwana way qaateen qolada kale hadhaana nasiibkooga ha tijaabiyaan haddii dowladnimada ka hadheen taasi macquul bay u muuqanaysa laakiin gunta hoose ee siyaasaddu halkaasay taallaa in la iska hayaa waan garta ee, aad baad u mahadsantahay maxamed xaaji aadan Ee, waxaan siinayaa jaamac shabeel waan kuu soo noqon doonaa xuseen axmed caydiid Ee, jaamac markaad eegtid analysiska amaba faaqidaada uu inaga siiyey maxamed m- halka uu salka ku haya khilaafka kulmiye ma ku raacsan tahay maxaase kaaga baxay oo aad nagu biirin kartaa adoo aada u soo koobaya waa mahadsantahay dooda xuseen baan hortaada ka bixinaya waxaa leeyahay haddii ay uba haysteen oo xuseen u arko in uu xisbigii instituushanadiisi iyo wixiisi aanu shaqaynin oo xisb baabaayu yahay maxaa haddaa wereeriyey may xilkii ummadda ee madaxweyne u dhiibtay uun ummadda u adeegaanay ku haya maxaa musharax iyo cid baa maamulanaysa xisbigii iyo doodan kale ay iminka wareejinayaan maxaa ku kalifay uga baahan yihin ba hadday u arkaan mayn xisbigii uu iska rawaxay oo xisbiga xisbi rawaxay uu yahay ta waa su-aal u baahan xuseen inuu ka jawaabo kaa taasaa leeyahy tan kale ee ninkan iminka hadlaya dee wuxuu ka hadlay wixii loojig ahaa ee bil'aadmigu ay arki karayeen ayuu ka hadlay bil'aadmiguna wax kastoo socda dee way qiimeeyaan oo wax eega loojiga xagee waxu dhacayaan siday wax noqon karaan waa la eegaa markaa waa loojig macquula weeye tanuu ku hadlay sidaa marka waa sidaa waan gartay waad mahadsan tahay waxaan imanayaa xuseen axmed caydiid xuseen haye waayo horta su-aashaa jaamac baan ayaan ka jawaabay oo ah maxaa kalifay haddii xisbigu baaba'ay xisbiga tacab baa dee nagaga jira jaamac wuxuu nagu soo biiray labadii kun iyo sideedii markaan guddoomiyaha golaha dhexe ka dhignu nagu soo biiray dee annagu tacab baa horta nagaga jira ka jaamac ka badan xisbigaanu u turaynaa inuu baaba'aa baanu diidaynaa noloshiisaanu u turaynaa ilaa imika waxaanu ka talinaynaa xisbigu siduu xisbi u noqon lahaa sidii guushiisa dambe loo raadin lahaa qoladanna waxaa u muuqata uun inay tartankaa baahuug aan kurug qasab sidii kastay ku qaadan karaanba inay musharaxnimada ku qaataan sidaasaanu horta ku kala duwanay inaan kan kale haddaan doodiisa usoo noqdo taariikhaha dheer uu kasoo sheekeeyay anigu geli maayo laakiin waxaan kusoo koobayaa uun xisbigu labuu noqdo laba dheeftiisi qolo dheeftiisi qaadatay iyo iyo qole laga tegay wararta qolada xisbi laga tegay xuseen maxaakim bay haydo iyadaaba nooga dheef badnay meesha iyagaaba nooga joogis badnaa intay qaadanayaan maanaan qaadanayn taasi waa taasaan ku odhan karaa gaari kama lihi imaka guri kama lihi imaka halkaasaanaan dhigay bahashi war waxaanu leenahay arrinta dhulka hala dhigo xisbiga waa la wada leeyay xeerarkiisaana loo raacaya in jaamac shabeelle saddexdan uu meesha ku aaminsan yahay qodob xeer inuu siiyey ha sheega dee haddaanu qodob xeer u jeegin xaaraan buu ku haystaa waad mahadsan tahay jaamac shabeel baan siinayaa arrintaasi anna horta saaka taagan maaha waa arrin xuseen guddida fulintuu ka mid ahaa ee ahayd wakhtigaa hore uu sheegayo inay iyagoo guddiga fulintaa ka hadlaan inayagoo guddiga fulintaa guddoomiyaha ilaaha shirarka loo qaba inay hawshaa qabsadaan iyagaa lahaa anigoo jacshabeel shaqo kulamaan lahayn kulamanaan jirin hawshaa guddiga fulinta waxaa iminka taagan ee iminka keenay arrintani waxa weeye waa shirka golaha dhexe shirka golaha dhexe siduu sheegayo xuseen hadduu diyaaru ay diyaar u yihiin inay raacaan xeerka xisbiga u yaalla oo diyaar u yihiin in xisbiga wadajirkiisi la ilaaliyo oo diyaar u yihiin diyaar baanu u nahay annaguna waanu gacmo furanna diyaar baanu ula nahay hawsha halka ay yidhaahdaan halkaasaanu doonaynaa in nalaga jaahil saarana diyaar baanu nahay in farta loo saaro wax alliyaalo waxaanu iska hortaagayno iyo wax alliyaalo waxaanu caqabad kaga samaynaynaa midna ma jirtee diyaar baanu u nahay boqolkiiba boqol iyagoo walaaladaya ah iyagoo saaxiibadaya ah inaanu nidhaahno welcome natusa halka ay wax ku jiraanba oo meel kastoo ay yidhahdaan halkaasi wax ku jiraanba diyaar baanu hunay in la faaqido waanu jecelnahay inuu xisbigu jiro waanu jecelnahay wadajirka iyaga midnimada xisbiga waanu jecelnahay diyaar baanu u nahayo bal ha laga hela iyaga inta xafiisiyuu leeyahay xisbigu xarumuu leeyahay xafiisyadiisa xarumihiisa intay yimaadaan inay farta ku fiiqaan halkii wax ka tabanayaanba maxamed xaaji aadan baan siinaya maxamed waanu aragnaa waanay muuqataa dabcan in jiro khilaaf lagu kala qaybsan yahay xisbiga kulmiye dhexdiisa arrintaasna ay keentay inay wasiiradii iscasilaan saameynta ay ku yeelatay khilaafka xisbiga kulmiye uu guud ahaan somalilan ku yeeshay sidee adiga kuugu muuqata maxamed xaaji aadan waad mahadsan tahay saare walaal waxa weeye horta xusbigana waa xusbigii dowladda weeye nin weyn oo hogaamiye oo taariikh weyn somalilan kulena dee hogaamiye oo ahaa laakiin kolleyba xukuumadda in ay qeyb ka midii ay tiraahdo waxaanu ka baxanaa xilkii aanu ummadda u haynay ilamay habboonayn in gola in dhaqan siyaasadeed aynu ka dhigano in koox dhan oo xukuumada ay hal mar ka degaan xukunkii ka degaan oo ay dabeetana banaanka uga soo baxaan iyagoo ku tartamaya ama doonaya inay siyaasada hoose oo shaksi ah ay ay usoo daadegayaan oo taqarankii weyneydna ay baylayhanayaan dawladdii baan ka imanaya xusbigii baan dabeetana isku casilaya aan doonaya inaan ka dhex dagaalamo dee logically ama dadka marka dawlad dawladnimo dawladnimo aqoon maaha baan odhan karaa laakiin systemkeena oo presidentiala iyo dhaqankeena oo dhaqan dadku inay mar walba heshiyaan oo nabadgelyo wax lagu dhameeya ah ayaa wuxuu saamaxay inaan dawladda waxba aanay u noqon tiradii faraha badnayd ee wasiirada ahaa ee iscasilay ee xukuumadda ka baxay aniga laakiin waxay ila ekayd inay haddii ay tartamayaan iyagoo wasiiradoodii ah oo awoodoodii temporariga ahayd ee marka hore ay kabinetka ugu jireena inay ka dhex tartamaan laakiin hadda waxay u noqonaysaa uun in ay xoojiyeen oo awooddii iyo wixii ay lahaayeen marka hore tartanku ahaa inay ka baxeen oo qoladaa kale ee xisbiga joogtay ay leeyihiin haddana madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba dhinacaasay jiraan uun awooddii ay usii xoojiyeen xisbiguna ma aha markii ugu horreeyey sanoo kale u kala jabo mana siyaasadda dimuqraadiyadda aynu soo amaahanay inaan si wanaagsan inagoo u baran waayo dalkeena waxa ka shaqeeya waa dhaqankii iyo dimuqraadiyaddu dibadda inooga timid sana hadda uu xuseen ka dhawaajinaya uu leeyahay xisbiga waa in sharcigu ka shaqeeya xuseen waa nin sharci yaqaana wuu garanayaa sharcigu soo shaqeeyo laakiin dhaqankeennii iyo nidaamkaynu u noolayn ee bulsho ahaan u noolayn ayaa wuxuu saamixi laayay inuu si wanaagsan sharcigu u shaqeeyo marka mar walba may habboonayn waxaa habboonayd in si wanaagsan loo tartamo haddii la waayey golaha wasiiradu waxay ahayd inay dhinac kale ula wareegaan waxaan siinaya xuseen axmed caydiid aqoon-yahanka ayaan maxaa ayaan doonaya inaan bal hadalladii si yar kaga noqdo maxaa wasiirnimada looga tegey ee ninkii isu daciifiyey taa waxaan kaa idhi nidaamka presidential systemka ah madaxweynaa la doortaa xubnaha golaha wasiiraduna waa istaafkiisa isagunbay kaaliyaan maa inta uu madaxweynuhu teera ma leh inta uu madaxweynuhu ogolya inuu la joogaa unbuu la joogaya maantuu magacaabi karaa berrituu meesha ka diri karaa horta taasi waa taasoo haddii aragti siyaasadeed lagu kala duwanaaday dee suurtagal noqon mayso in madaxweynaha qofaan ra'yigiisa ku shaqaynayni inuu istaafkiisa ka mid noqdo oo uu tiisa ka meelmarsada halkaa wax kuu suurtoobaya maaha maha lagu eriye unmaad sugtidba taasi horta taasi intaasaan ka odhan lahaa weliba dowladnimo aqoon baanay ahaynna iyana waxaan leeyahay waa erey meelka dhaca waxaan leeyahay ama guruub ha laysu casilo ama qof qof ha laysu casiliye madaxweynehana waxa u bannaan ciddii meesha ka tagtay inuu keensado xisbigiisu haddii waxyeel la gaadhana teeramkiisii waxba yeeli maayaana waa dhammaysanaya xisbi kulmiye laydhaa waxba loo weydiin maayo waan gartay su-aasheedu waxa weeye marka la eego dareenada dadka nagaga soo noqonayay maalmihii ugu dambeysay dadku waxay tuhunsan yihiin inuu jiro abaabul ka qoto dheer musharax madaxweyne oo dhinac kamida uu madaxweynihii taageero u muujiyey idinka marka ma jirta ajanda kan ka fog oo aad leedihiin marka loo eego qaabka abaabulan ee aad xilkii mar qura iskaga wada casisheen mas-uuliyiintiina tirada intaasi leeg maxayse tahay tallaabada xigta ee aad qaadaysaan maadaama xilkiina iska casisheen dee ajandaha iyagu waxa weeye musharaxu madaxweynuhu taageero annagu ma wadana dee markay sidaa tahay eenu halkaa kala fadhino ee madaxweynihii musharaxnimadiisa aanu wadnay ka guuray dee annagay noo taallaa xisbiga inaannu ka dhex dagaalanno musharaxa kale aanu keensanaynaa ama aanu ku guulaysanna ama aanu ku khasaaree mase qabno muuse inuu dee musharax noo ahaado ma qabno musharaxii kaleanu dee lena baanu keenayna ajandaha iyagu waa kaa dee inaan musharax kale ku leenahay meesha saaxaduna dabeedna aan ku tartanna eh sidaanu u heli lahayn saaxadaanu ku wada tartanno taanu ka doonaynaa meeshana waa taa hadalkanuu jaamac shabeelleeyey maay doontaan liiska oo iska qaataanuun oo ayna yidhaahdaan halkee wax ka xuyinaanu tusne yaa isagana gacanta u geliyey annagana marti naga dhigay inaanu nidhaahno balna tus maga hebel yaa isagana gacanta u geliyey annagana marti naga dhigay waa cid noo dhixihay gacanta ku haysaa oo labadeedu aanu ku kalsoonnay jaamac shabeel haye horta horta martiduu sheegaya xuseen annagu kamaanaa dhigina isagaa iska dhigay isagaa iska dhigay qof dibadjooga oo shaqadii uu lahaa soo doono waaye oo qabsan waaye horta xuseen cid ka hor joogstay meesha ma jirto iminkana waxaan leeyahay cid kaa hor joogtaa weli ma jirto haddaad xisbiga ka dhex tartamaysana shaqada qura iminka taalla oo dhabidi ka tahay inaa xisbiga ka dhex tartamtaan oo ajandho kale aanu jirin oo idiin qarsooni kaalo kaalarka qaata oo hawshiinna qabsada haddii kale waxa weye de ajandhaa idiin qarsoon markaad diiddaan inaad kaalkii qaadataan shirka lagu gelayay waxaa la tuumayaa oo muuqanaysa inaa jandho kale leedihiin marka haddaa jandho kale leedihin hadda iska badheen oo iska caddaysta haddii kaloo idinka dhab tahay xisbigaanu ka dhex tartamaynaana dee kaaleyo walaalayaal baan idin leenahay kaaleyo qaata kaanarka cod kale golaa dhaxaa haya nin weliba nasiibkiisa wuxuu ka qaada weye ta muuse aad leedahay annagu uma qabnana haddaan adigu u qabin tahay annagaa u qabna inuu hogaamin karo dalka oo uu yahay qofka ugu habboon ee dalka maanta hogaamin kara ee xilkaa hanan kara annagaa qabna oo in badan baa nala qabta oo golaa dhaxaa caddayn doona cidda ku habboon maanta dalkayna hogaamiso oo codkaa kala caddayn doona lana yaabo mayno ra'yiga qofka diidan dee qofku ra'yigiisa waa u xor idinla yaabo mayno laakiin waxa weeye inta badani xisbiga kulmiye inay muuse haysto inuu yahay hogaamiye saxa toosan waan garta gabagabadaynu ku dhowaanaynaa barnaamijka wakhtigu aad bii noogu gaaban yahay waxaan u noqonaya intaanan maxamed siinin xuseen axmed caydiid maxaad u malaynaysaa arintani halkaa ay ku dambaynayso markaynu eegno muddada kooban ee ka harhsan golihii dhexe inuu isku yimaado oo shir la qabto oo musharax lagu doorto suurtagal ma tahay bay kula tahay dhinacaaga maxayse arrintani ku gabagaboobi kartaa waxaan u arkaa jaamac dee doodiisa waan arkayaa oo waxaa tala ka taagantay kaalay oo kaarka qaata annagii oo dhinacahoo hawshii gacanta ku haysano oo kelida iyo maamulanayno oo wax shirka imanaya aydaan waru hayn oo debadda ka joogtaan kaarka ayan xubin xubinuu qaatoo shirka fadhiista intaanu idinku doonno wanaanu idinku siinoo kaalaya taasi waxaan u arkaa hadday jaamac halkaa ka taagan tahay jaamac wuxuu ku talagalay inuu garabkiisu inu shirka qabsado markaa ha ku socdaan leeyahay horta wuxuu ka helahay waaye waxaan leeyahay halkay ku dambaynaysaa waxa weeye taa hadduu jaamac ku socdo musharaxa ka soo jeeda matalan axmed cabdi kajande oo degaan ka soo jeeda ilaa tuutowsan tireygii markii doorasha bilaabantay mar walba aqlabiyadda jiidaasi ay kulmiyo ahayd marka la ydhaa saaxad xor ah kaga daga kaga kaga tartami maysid halkaa fariinta ay taasi diri doontaa maxay noqon doontaa marka musharaxiinta kale ee muuse la beesha ah taas oo kale la tuso ee iyaguna xoogga ku lahaa codbixinta marka taa la tuso fariinta codbixiyayaashii ay u diri doontaa maxay noqon doontaa waxaan leeyahay jujuubka halkaa lagu wadaa wuxuu keenayaa garabkaa imaka shirka galay wixii uu u keenay iyo nasiibkii garabka debadda ka noqdaana halkuu taladiisa la maray iyo nasiibkii Eh, waxaan u noqonayaa maxamed xaaji maxamuud khaladaad baa ka cabanayaan mas-uuliyiinta kale ee xisbiga kulmiye ka tirsan hase ahaatee iminka hawsha kaadhbixinta aan gacanta ku haynin oo xuseen axmed caydiid wuxuu inoo sheegay inaanu weli kaadhkiisi qaadan isagoo saluugsan cidda hawsha gacanta ku haysa ma kuu muuqataa khaladaad inay jiraan Een, markaasi sababi karta dadku inay qaarkood diidi karaan ee odhan karaan mar haddii hawshu sidaasi ay u socoto bannaankan ka joogaya inta la helayo cid dhexdhexaada yaad se u malaynaysaa cidda dhexdhexaadin karta ee labada dhinacba ay ku qanci karaan inay iyo noqoto ee si kaadharkii loo qaybiyo oo een, markaa golihii dhexe ay shirkoodii u qabsadaan horta waxa weeyaan eh, waa xusbi qaran oo ay somalilan leedahay dhammaanteed leedahay weeyi laakiin de awoodaha xusbigu gacanta cid bay ugu jiraan waynu ognahay madaxweynaha iyo guddoomiyaha xusbiga ayaa ugu awood weyn markaynu maanta eegno israacsan oo isku raacsan in xusbigu uu sidan u socdo marka cid kale oo soo dhexgeli karta oo isku soo dhaweyn karta oon iyaga ahayn haddii cidi ay isku soo dhaweynayso xusbiga la isku soo dhaweynayo horta iyaga cidaan ahayn iskuma soo dhaweyn karto meel ay odayaal iyo cid kale geli kartana ma aha waxa weeye sida wax u soconayaane ay dha- ay uu xusbiga ku badbaadaya ayuu soconayaa wixii basku ka tegayey iyo tareenku ka tegayeyna waa laga tegayaa sidaasay siyaasadaasi u eg tahay qaybi xusbigay soo raaci doontaa qaybina way ka hadri doontaa axsaabta kale geli doontaa laakiin aniga waa aragtidayda eh waxay u muuqataa inuu jiha doorasho inuu galo oo musharaxii uu soo saaro iyo musharaxii madaxweyne ku-xigeenka inuu soo saaro ay u eg tahay kaasaan u qaaday eh, umana umana muuqato inay dib usoo laabanayaan oo odhanayaan inta dhulka wax walba la dhigo dib ha loo heshiiyo Waa marba haddii madax- iyagoo golihii wasiirada lagu wada jira taasi ay suurogeli weyday iyagoo banaanka taagan oo iscasilo oo uu aaminsan yahay weli- weli- weliba madaxweynuhu aaminsan yahay inay ku xumeeyeen isaga oo dowladnimadiisii khatar geliyeen oo sumcaddiisii khatar geliyeen inuu ugu hiilinayo ilama muuqato Eh, dee qolada kalena fursad jaanis oo siyaasiya oo dahaba ayaa afka ka soo gashay iyaguna ilama eeka inay beerdaraynayaane si wanaagsanna ugu faa'iidaysanayaan bay u eg tahay markaa xusbigu aniga jihada uu dhaqaaqay waxaan aaminsanahay jihada imika uu socdo ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha xusbiga ka muuqata inay jihadaa tahay waan garta jaamac shabeel haye isla su-aashaasi een, xisbigu madaxweynuu leeyahay oday buu leeyahay mustabeeda waa aasaasihiisii siduu maxamed xaaji maxamuud sheegayay waa taariikhdiisii waxay ka mid tahay waxyaabaa laga dhaxlayo axmed maxamed maxamuud siilaay waxyaabaa laga dhaxlayo ka mid yahay xisbiga kulmiye siduu u sheegayeyna xisbi maaha ku burburaya inta uu meesha joogo burburaya ragga ka dambeeyaana waa rag uu sii tijaabiyey oo tijaabada ka saaray oo inay xisbiga halkaa ka sii wadayaan uu ku qancay weeye xisbiganna xisbi waxaa ku baaba'aya maaha boqolaallo way baxeen boqolaallo way soo galeen boqolaal kalena way soo gelayaan xisbiguse uu taagnaanaya shirkanina sidaa loo iclaamiyey buu u qabsoomayaa saasay xubnihiisii diyaar ugu yihiin awoodda xisbigana waa xal golaha dhexe xubnaha golaha dhexe awoodda xisbigale koox yarna ma laha guddoomiyana ma laha celina ma laha xubni golaha dhexena waa u diyaar shirkii inay fadhiistaan wax cid dib uga dhigi kartaana ma jirto marka la fadhiistana go'aanka iyagaa leh ha yimaadaan waa kasoo qayb gala haddii cods lahayaan meesha cod baa loogu tegayaay hadday halkaa wax ku og yihiin oy cod ku og yihiin ha yimaadaan dee haddaanay ku ogayna dee ha iska daayaan xaskalay ku meeraysanayaan laakiin xisbiga kulmiya wuu shirayaa burburna ilaahayna kuma keeno umana dhowaa doorashada kalena waxaan rajaynaynaa inuu codkii ku soo baxay doorashadii hore cod ka badanuu ku soo bixi doono xisbiguna wuxuu noqon doonaa xisbi weligii sii jira taana ku bishaaraystoolidii ku bishaaraynayaa waan gartay aad baad u mahadsanta jaamac xuseen baan laba kelmadood siinaya xuseenow haddii ay jirto hadalkaasi aad kaga noqon kartaa oo aada u gaaban horta maxamed xaaji maxamuud maxamed xaaji maxamuud dhowr goor baan aqoonyahanka idhe raalli hayga ahaado waa ku salaamayaa sida jaamacba ka muuqataa iyo fafaalaha socdana ka muuqda adiguna aad anaaliska ku samaysay annagana waa noo muuqataa in xisbigii kala jaban yahy oo garab ku mitiday ama xalaal ha ku geeya ama xaaraan ha ku geeya inuu shir qabsado oo dabeedna sacab laga tumo muuse loo cumaamado taa kuguma diidani waa halkay ku socoto marka lala tartamayaynu eegi ururada dambe inuu ku hadhay iyo in kale doorashana calafkiisaynu ka eegi haddaad taa dan ka leedayna dadka talada wax ka sii haddaad isku filantayna maca salaama aad baad umahadsantay xuseen axmed caydiid jaamac ismaaciil jaamac shabeel xuseen axmed caydiid iyo maxamed xaaji maxamuud dhammaantiin waxaan idinka mahad celinaya wakhtiga aadna soo siiseen adigaa mudan sahra waad mahadsanta adaa adiga mudan guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeennii faaqidaada oo toddobaadkan ku saabsanaa khilaafka xisbiga kulmiye iyo saamaynta mustaqbalka dambe waxaa nagala qayb galay xuseen axmed caydiid wasiirkii hore ee cadaaladda iyo garsoorka somalilan ee dhowaanta iscasilay jaamac ismaaciil cege jaamac shabeel guddoomiyihii golaha dhexe ee kulmiye isla haatanna xilkaasi ku magacaaban iyo maxamed xaaji maxamuud oo ah aqoon-yahan bartay siyaasadda iyo ammaanka adduunyada islamarkaana falanqeeya oo wax ka qora kuna sugan magaalada london intaynu mar kale dhegaystayaal barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh ammaano alla
waa tahay aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahre ciidleh oo inala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka